shirkan oo diiradda lagu saaraya xoojinta wadajirka bulshada iyo ka hortaga colaadaha ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirkan oo socdo muddo saddex maalin ah ayaa waxaa ka qaybgelaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka madaxda maamulka gobolka banaadir culummo haween dhalinyaro iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ujeedka shirka ayaa ahaa in la xoojiyo nabadda iyo wadajirka bulshada lagana hortago iska hor imaadyada iyo xiisadaha sababi kara colaado iyadoo lagu salaynayo wadajirka iyo isdhexgalka bulshada farxaan cabdulaahi warsam oo ah la taliya sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlayay intii uu socday ciidana aadka looga dooday oo banalkeeni ugu dambeeya isaga naftarkiisa discussionkana ku jira waxay ahayd in yacni qolyahan midiyaha ka horiya xasaradaha laftarkooda in yani ayaga naftarkooda shuruuc iyo siyaasado lagu hagaayo ay diyaariyaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay quseeyaan sidaas si lamida in in yacni la xoojiyo doorka qeybaha kala duwan ee bulshada ha ahaadaan dhaqanka qurba joogta dhallinyarada ee ku aadan nabad dhiska iyo dib u heshiisiinta dalka iyo waxaa kaloo ugu muhiimsanaa oo intii aan saddexdii beriyo lasoo dhaafay halkan aan ka faa'iidnay mudana wasiir waxaa ka mid a yacni in tababaro joogtaa loo sameeyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka shaqeysa nabad dhiska iyo dowladnimada dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya saadaad caliyow oo shirka soo xiray ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshadu ay qaataan fariimaha ku saabsan nabadda la heshiisiiyo dadka soomaaliyeed dagaal soomaaliyeed oo qabaa'il soomaaliyeed oo diris ah weligooduna diris ahaa ilaahay subxaana wa tacaala u dooray inay saas diris u ahaadaan welina aanan dhicin qabiil soomaaliyeed inuu qabiil ku ordo oo ku duulo oo baabi'iyo oo deegaan ka qabsado oo tuulooyin ka qabsado oo degmadu degnaa ka qabsado ama gobolku degnaa ka qabsado ka saaro weli ma dhicin marka maadaama aan wixii natiijo lahayn mar walbana dhibaato dhiig iyo naf iyo hanti meesha ku baxayo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibashiista waxay u aragtay in ay arrintaasita marka horeba laga hortago arrinta wadajirka bulshada si loo xoojiyo wadajirka bulshada hadday bulshada wada jirto waxaa fududaanayso in dhib dhicin